waxaana jirta axaadiis bal matalan aan sugnayn oo dacfigeeda uu ka aamusay way jirtaa axaadiis aan sugnayn oo uu isagu yihi waa saxiixna way jirtaaba oo dee aimadii markaa kitaabkiisa ama aanay kuba waafaqeen aimadu ama ay ku diidaan oo iyadoo in saxiixaynu aanu ka aamusin ee uu sheegay laakiin xukunkiisa laga lagu khilaafsanyo waa saxiix ba uu yidhaahna intaba way jiraanba wa huwa sheekhu mutasaahilun fi tasxiix xagga marka la eego tasxiixa waa nin mutasaahil ku ah oo macnaa diqadii shuruudaasi ay lahayd culimmadu ay ilaalinayeen halkaa isaga aada umuu ilaalino fudaydsi weyn baa kaba dhacayoo markaa kitaabkiisii axaadiis badan oon saxiix ahayn balbarhkood ay daciif yihiin balbarhkood ay mawduuc yihiin aanay asal lahayn ayaa kitaabkii uu saxiixa kuba magacaabay dhacay taasna maxay keenaysaa dee isaga cibaaradiisana waa saxiix uu leeyayo keliya inaan laba ictimaadsan ninka kitaabkiisa ku intifaacayaana uu noqdo dee nin aqoon uleh waxaan kala soocaya ama aimada ee ka daba tagtee xukunkiisan tatabuucday dee xukumkooda iyo wixii ay iyagu yidhaaheen hadday dee ku waafaqaan ama ay sixada sugaan iyo hadday ku diidaan ma taa inuu raaco mooye hadalkiisanun gaar ahaan tasaahul badan baa jira xagga tasxiix oo lama ictimaadsanayo taas wey fayanbaqii waa de waxaana jirta dahabi oo kale waa kan inoo sheegaya fayanbaqii waxaa habboon an yutatabaca in la tatabuco axaadiisa kitaabkiisa xadiis xadiis oo wayxukama lagu xukumo calaa axaadiisihi axaadiistiisa bimaa yaliiqu bixaaliha waxa iyada u laa'iqo kolba xaalkeeda ama saxiixa ama saxiix la-aana wixii u laa'iqayd laguba xukumo walaqad tatabacahu dahabiyu dahabi waa tatabucay walow dee isba waxyaalo badan ay dhaafeen oo aadna malaa tatabucaasi dee waa tatabucaan markaa dee uu aada ugu tafaruqay aanu ahayn waxakama wuxuu ku xukumay calaa aktari axaadiisi axaadiistiisa inteeda badan bimaa yaliiqu bixaaliha wax iyada u laa'iqa xaalkeeda oo de waa tan aan kutubta ku aragno aqarahu dahabiy iyo waafaqahu dahabiy iyo dee meelo uu badanoo kuba diiday way jiraanba cibaara saaso oo dadka qaarkoodna bal dee aqarahudan iyo waafaqahudan hadalkiisii buu soo naqlinaye ma saasay tahay oo waa tasxiix isna dahabi tasxiix yeelay ise hadalkii xaakim uu soo naqlinayo uu dhaafay wayo barhkood ba imarkaa dee waqtiyada nin dambe ay hadalla kaba keenaan ama ay bal markaasi oo xaakim shariif la yidhaayo isagu waabuu inkiraa in waxaan tasxiix dahabi uu noqdo ama muwaafaqadiisa ay tahay bal isagu waa tan aan kutubta in badan cibaaradaa ku aragno aqarahu dahabiyu calaa dalika ama waafaqahu dahabiyu dahabi ayaa waafaqay oo tan ku waafaqay ama kuba sugoo dee waxawey beri waqti aada u horeysay hayd waa laga yaaba dee dadka qaarkood malaama may jirin ama imika dhowr iyo labaatan sanadood waxaan filaya sideetankii bay ahayd oo yeman baan joogay kudi baan ahaaba de ama madaarkaa samcaan kaba shaqayno marka habeenkii baan qolayno markaan soo raaxnaan kutub yar aqriyayo kitaab aan aqriyayno kutubtaa kamid ahaaba had iyo goor cibaarada inuu soo qaadanayay waafaqahu dahabiyo aqarahu dahabiyo nin dee raggii dhegeysanaya kamid ah weliba galbeedna aan wada joogno dee xeeraha horena wada ahayn ayaa yii horta dahabigu wuxunbu waafaqa arrintiisu taas de camal kalu leeyiy de kutub kaleyu leeyahy maarag cibaaradan aqarahu waafaqahudan xaakim oo had iyo goor uu soo naqlinay kitaab markaan haynay oo cibaaradan soo naqlinaya bay ahayd oon habeenkii yar aqriyi jiray oo markaasu dee sidiyo mala de arrintiisu waaba dee saas waxawey muwaafaqan bal adigu markaa taas baa jirto cibaaradu kole waxay yar baahantahay tatabuc iyo bal hubsasho xataa cibaaradaasi waxay keenayseen bal markaa waxa weya taas wey walaa yazaalu kama zuulaya buu leeya weli alkitaabu kitaabkii bixaajatin inuu weliba dee maaha arrintaasina may ahayn waxde wada dhammaado kitaabkii uu ku wada dhameeyey axaadiistee mawduuca uu markaa aada u sheegaano way jiraano dee boqolo markaa ku dhow ama gaadhayaba walaa yazaalu kitaabu bixaajatin kitaabkama zuulayo in dee xaajo iyo baahi uu u baahan yahay ilaa tatabucin wa cinaaya in aada loogu cinaayoodo la tatabuco xagga hoosena wuxuu leeyahay sheekhu dee kolley imaka nooriyen kale war uma hayo maxamuud umiira la yidhaho doctor macruuf ah dee kutub markaa horta taxqiiqaad qaara leh oo tasxiifaadka markaa caskariya baan ku arko taxqiiq fiican uu kuba lahaa ayaa tatabuc ayuu leeyahy laakiin dee waa muddo malaa sodomiyo sanood ka badan baa tan lama yidhaaha weli wax soo baxayna ma aragno wey oo markaa kitaabka ka shaqaynaya bal taxqiijiya saxiix ibnu xibbaan taas bal waa saxiixa xaakim marka waxa weeyaan un sheekhu waa mutasaahil kitaabkaa ku sugan uu xataa ka cabiray xadiidun saxiixun calaa shardi sheekheyn haddaan aimadii kale dee sixadaa ku waafaqin ama aanay ku sugin ama imaam kaloo saxiix yeele aan helin taasun horta dee ama aanu ruuxu macrifo sare intuu leeyay nin isagu sanadkii xadiidka intuu tatabuco bal xukunkiisii halkaa ka qaadan kara aanu ahayn cibaaradaasn lama ictimaadsanayo iyadu waa mid صحيح بن حبان هذا الكتاب كتاب كان ترتيبه ترتيب سيس مخترع وترتيبه سوى اختراع لسمي سوى كدلو علماء سي أي كتبتو ده حديث كتب ترتيب كلا موافق سنة فليس مرتبا على الأبواب أبواب في كتبته تن بخاري ومسلم يعني كو أرقنا باب باب أي ترتيب سيئ كما ترتيب سنة ولا على المسانيد مسانيد يا الصحابة ده. وده الصحابي كسب حديث في سيجارة هل لو شغيل سيئ مسلم كإمام أحمد يتاسنا كما ترتيب سنة waxyaalo kaloo sadee amarkii iyo nahyigii iyo umuuro kale ayuunbuu ku tartiibiyey walihaada saa daraaddeed buu asmaahu kitaabkiisii ugu magacaabay asmaahu iyo samaahu iyo waa dee asma iyo sama ataqaasima walanwaac taqaasim iyo anwaac baa kitaabkiisa la yidhaha waalkashfu cala alxadiisi dee waxaa dhici kartaba asalkiisii weynaa inaan hagaagba loo haynba imakeen waalkashfu cala alxadiisi helid ama la helo la fayto weeyaan oo ujeeddadu la helo cala alxadiisi min kitaabi kitaabkiisa aad ka fayatood dee ka heshood kala soo baxdaa haada casrun jiddan aad iyo aad buu adagaya dee baabna kol haddaan ku tartiibsanayn masaaniidna ku tartiibsanayn xadiiskiisaad ku hesho mawaadic ku tartiibiye kale bal way adagtay waqad ratabahu bacdu lmutaahiriina raggii dambe barhkood baa tartiibiyey oo nin calaa-udiin la yidhaah weeye calaa-udiin abulxasan cali bnu balban balaban cala alabwaabi abwaabbuu ku tartiibiyey waana kitaabkan dee imaka mashhuurkaa ee jira oo alixsaan la yidhaaho ee shucayb arnauudna uu taxqiijiyey dabcadan dee qolayn kalena adigu kolley way madbaceeyeen laakiin dabcadan dee imaka shahiirka ee adigu sideed iyo tobanka mujalad gaadhay walow labada dambiya ay fahaaris yihiin taas weeyaano waa tartiibtii ibnu balaban baliban ayay tahay oo ayay raaceen oo markaas ama calaa-udiin oo deetoy markaa taxqiiqaasna adu ay taxqiijiyeen wa musanifu musanifkiisu mutasaa'ilun fi lxukmi xagga xukumka isaguna waa mutasaa'il cala alxadiisi bisixati xadiidkii uu sixa kuba xukumayo laakinahu aqalu tasaahula min alxaakimi xagga tasaahulka waa uga yarya xaakim kolley umuurahan ma yar wada tasabuci karno insha allah dee kolleyna waxaan haddii aan rajaynaana inay kutub inoo socoto bal fadnigu inoo socdo wixii ziyaadana markaas arki doonaa lakiin kolley tasaahulkiisa halkan maha tasaahulkaa xaakime uu isagu lahaa xadiis bukhaari iyo muslim koodii la siman ama shardigoodiila baan soo saaraya mid haddana aan labada midna aan shardigiisii ahayn uu magacaa ku magacaabay taas maa tasaahulku xaggaa ugamu imana laakiin tasaahulkiisu waa xagga tawsiiqa rijaasha oo ruux kasta ay cadaala u sugnaatay isagoon dabdi weyn ictibaarin oo aan mudalis ahayn ciddii ka sarraysay isagu kaba maqlay dee cidda ka sarraysa ninku ka warinaya ninka isaga kaba warinayaana ay siqo yihiin oo dad aan dadka kale agtooda dee aanay tawsiiqin marka la eego ah ama kolkol jahalo xaaliyo ay iskaba tiriyaan ama aan dabdi sidaaso weyn ba aanu muu shardiyeyne ayuu xadiidkooda soo saaraa isaga shardigiisa waa oofiyey si uu u dhigtay laakiin xagga marka la eego tacdiilka rijaasha iyo tawsiiqooda ayuu dadkii kale aanu kula sina inuu kaga fudud yahay laakiin siuu isagu ku socday taas waa oofiyey tiisii laakiin marka hore shardigiisaa fudud shardigiisa uu dhigtaa halkan fudude kamay iman tasaahul isaga ka dhacay oo saa dee xaakim ugaba dhacee shuruudiisa hore ayaa dabacsan meelo qaarkood xagga rijaasha marka taas baa keentay tan walow haddana axaadiista dee kitaabkiisa uu ku sheegay oo ilaa toddoba kun oo xadiis imaka dabacaadkan ah dee inta marka haddana dee daciif noqonaysa marka kii saxiixayd loo eego ama xasanka ahayd wax yar ay noqonayso cadadka intaa leego cadad aada u badan uu soo baxayo xujo u soo badaa bal waa shardigiisa fududbood saxiix ibnu khusayma ibnu khusayme saxiix isagaa ugu weyn ninkani waa qarnigii saddexaad oo raggii bukhaariyo muslimba ee waxawaa la kulmay dabaqadoodii maha ka dambeeye huwa isagu aclaa martabatan xagga martabaan isagaa uga sarreeya min saxiix ibni xibbaan ee ibnu xibbaanna isagaa uga sarreeyey xagga martaba ahaan saxiixa xaakim ama mustadraga xaakim waa lishiddati taxariihi ixtiyaadkiisa iyo taxarigiisa aada u adag oo aad buu isagu halkan ilaaliyaa xadiidka isaga hubsadaa ixtiyaadkiisa xagga iyo taxarigiisu waa badanya xataa inahu isagu yatawaqafu waa ka joogsanayaayo fi tasxiixi tasxiixa xadiidka la tasxiixinayo liadna kalaamin fi lisnaad hadal yaroo isnaadka kuba sugan ayuu uga joogsanayaa isaguna kitaabkii lama wada hayo kolley rubcii cibaadaadka ay weeye waxaa imaka laba hayaa bal dee xaafid ibnu xajar iyo daba isaguba naftiisa oo dee dee cinaayo weyn kutubta uu lahaa intii uu ka arkay kitaabka oo dhan may wada ahayn walow dee waxyaalo uu arkay maanta aan lahayn xataa qaybo uu isagu arkay oo wax ka soo naqliyo abwaabta ama kutubta qaarkood aan lahayn rubcan cibaadaadka oo dee ilaa saddex kuno xadiis malaa taqriiban ay kuba sugan yihin oo afar jusoo yar adigu markaa laguma madbaceeyey oo kolley ay la socoto acdam nin la yidhahdo ninkii taxaqiijinaya iyo kolley albania isaguna bal markaa uu la dee kaashanayo isaguna axkaama kuba leh ay laba socoto waa inta dee dabcadan marka aad buu isaga uga taxari badan yahay lakiin miduu xajira isaga naftiisa oo axaadiiste waa laga helayaa daciif oo dhacday waxba iminka amtiladii ma soo qaadanayo saydina wuxuu kala cabira alfiyadiisa dee saxiixa muslim inuu isagu ka soo raacayo yahay oo wakhudhu min musanafin wakhudhu xaysu xaafidun calayhi nas aw min musanafin bihi yukas kaibni khuseymata waayatru musliman buu dhasay ibni khuseyme oo kale isaga muslimba kusoo xiga xaggii martabada oo isagu waa dee kutubtooda oo kale o dhan waa ka mudan yahay lakiin isba waxyaala way dhaceen lakiin mid baa jirto saddexdan sheekhba saxiixa iyo xasanka ma kala soocaan iyagu saxiixa iyo xasanka marka iyaga agtooda qolooyinkan kala farqiya maayo saxiixa iyo xasanku waa way isugu jiraan walow dee dee saxiixi u maraatibu u yeelanayo saa daraaddeed axaadiistoodan dee saxiixa lagu magacaabayo taasi waxaan ka qaadanaynaa waa bal wixii aan la daciifin ee meeshii iyagii taas aan la daciifin dee dacfiguna kolley xaakim waa ku badnaanaya ibnu xibbaanna waxbaa jiri isaga dee ibnu khuseymena waxbay jirayaan lakiin saddexa kuna xadiis haddana dee waxaa dhici karta inaan sadomeeye xadiis oo daciif aanay culimadu soola saarin bal waxay noqonaysaa inuu xadiidkaasi u suubado xujo oo wuxuu ka dhexeeya un xasan iyo saxiix taasuu ka dhexaynaya waayo iyagu ma kala farqiyaan marka macnuhu maaha waa saxiixani inay dhammaanba saxiix aynu imanka ku jirnay ay wada noqonayaan qayb badan oo ka mid oo dee kuwa iyaga tasxiixa iyaga agtooda ay saxiix yeelayaan ayaa xasana sababtu waxa weeyaan iyagu ma kala farqiyaan saxiix iyo xasanko dee taasa ayay muhim ah oo in la ogaado macnuhu waxa weeyaan saalixa lilxuja wahiya daa'ira bayna asaxiixi waalxasan saxiix iyo xasan bay markaa ka dhaxaynaysaa ama iyada kay tahay dee waxaan u baahannaha xukum gaaraan u baahanaynaa almustakhrajaatu cala saxiixayn waa kutubtii iyadna mustakhrajaadka ahayd ama waa kutub magacan leh labada bukhaari iyo muslim ee kutubtii marka labadoodii waayo imaka sunan baynaan gaadhin ee xasan baynaan gaadhin waa kutub magacan leh iminkana waxoogaa horta waa laga madbaceeyey oo bukhaari mooye mustakhrajaadkiisa waxin laga madbaceeyey laakiin abucawaanakiisa oo muslima iyo abu nucaymkiisa oo isaguna muslima iyo maanta way madbacaysan yihiinba bal mustakhrajaadkii waana kutub iyadna xadiiska saxiixa dee tasiimadiisa iyo ziyaadaadkiisa iyo waxyaala lagaba qaadanayo walow iyagu inta badan axaadiis gaara aanay lahayn oo cusub dee kitaab kitaab ziyaadaad la mooyaane laakiin waa muxuu yihi mustakraj isagaa inoo sheegay iyago mawduuc mustakraj bal tacriifkan baan yaa garanayna kitaabkana markaanu ku hor ol wax kitaabo taasna aad arag waaye fahamkiisa ama tasawurkiisu yar adag had iyo goor waaba saasee camalka taa ma wax kastaba wixii dadku ay had iyo goor yar ad arkeenna fahamkiisu waa u dhow yahay wixii aan markaa aanu weli aragna tasawurkiisi waxa weeyaan waa adag yahay oo uu ka yar adagyahay kii hore xataa askaar cibaadaadka eg marka salaad iyo ruuxii loogaba warramayo soom iyo ama uu aqrisanayo way sahlan tahay waa wuxuu had iyo goor arko markuu xaj ay noqoto meel la marayo iyo waxaan iyo halkaa la sheego wax dee isaga un maqal un ku ah tasawurkiisii way ku adkaanta xataa ninkii aad wuxuu aqrisay maalinta uu taga halkii wuxuu u baahan yahay cid tustusta iyo cid gacanta ka qabato isaga baahanayaayo waa taas sababto waxa waya wixii camal baan jirin aad dee ku shaqayso markaasna kitaabkii haddayna misaalki uu yar adkaanayaye laakiin bal waan yar dhaweyn doonaa ana eeg muxuu yahy mawduucu mustakraj huwa mustakrajku an yaatiya inuu yimaado weeye almusanifu min mualifi ilaa kitaabin kitaab uu u yimaado min kutubi alxadiidi xadiidka kutubtiisii ka mida oo fa yukharija uu soo saaro axaadiisahu axaadiistiisii uu soo saaro biasaaniida asaaniidna uu ku soo saaro linafsi isaga u sugnaatay maha mualifkii male waa asaaniid isagu uu leeyahay min gayri dariiqi saaxibi alkitaabi kitaabka ninkii lahaa dariiqiisii meel aan ahayn oon mar ahayn musanifkii kitaabka fayajtamicu markaasaa wuxuu kulmayaa macahu wa maa maca saaxibi alkitaab fii sheekhi sheekhiisiibuu kula kulmi aw man fowqahu cidda kaba saraysa horta waa kutub inta badan markii kutubtan hore la alifay dabadeed ay aimadu ay iyagu markaa alifeen ama rag culimo ahaa qaradkoodu yahay bal kutubta hore duruqdoodi iyo ziyaadada ama fawaaidda kolley kusoo biiraysa inlaynoo sheegi doono fawaaidda qaarkood in bal markaa dee faa'iidada ay leeyihin daraaddeed ay uga alifeen marka bal maxay tahay intan aan si yar caddayneyn masalan bukhaari oo kale dee barqaani iyo aimo kale ayaa kutub kuba leh ismaaciili iyo mustakhrajaad bay leeyihin abu nucaym waa leeyahay muslim oo kale abu nucaym isagu labadaba uu ku leeyihiy abu cawaaniya rag leh ayaa iyagu leh marka waxa weeyaan kutubtii imaka hore kitaabkii bal masalan muslim oo kale ayuu ninkani soo qaadanaya axaadiistiisii ayuu kitaab kale ku qoraya xadiid xadiid buu usoo dhiganaya haddaba ninkani waa ka dambeeyey muslim oo kale dee axaadiistana isnaad baa lagu wariyaa marka isagu wuxuu doonayaa xadiidkii ha soo dhigto ee laakiin dariiqii muslim ma marayo sheekhadiisii iyo sheekhadoodii ayuu iskaga uga warinaya inay xadiidkan muslim kitaabkiisa ku qore waa lala wadaagsaday sheekhiisan uu ka warmayo dad badan oo kalea laba kulmay sheekha sheekhiisa dad badan oo kalea lala kulma waa axaadiis dadka ay yaqaanaan oo dad kaleba ay wariyaan ee miisada kitaabkan uu yeeshay waa isagu wuxuu ilaaliyey xadiidkii saxiixa unbuu sheegay haddaba iyagii ma marayo ee dariiq kaluu marayaayo hadhowna wuxuu kaga soo dhacayaa muslim sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii qaalibanna taa waxay u sameeyaan waxay doonayaan sanadkii hore ka caadisan inay laba yimaadaan fawaa'ido kalanoo dee meesha soo baxayaana way jiraan balmisaal haddaan eegno imarka muslim oo kale abu daauud dayaalisi oo kale iyana dee kitaabkiisa waa mid musnad leh kitaabkiisa axaadiistiisiina muslim iyo qaybo ka mida waa wariyaa muslim iyo isagana ninbaa u dhaxeeya oo muslim lamuu kulmin abu daauud dayaalisi berihii uu dhashay ayuu dhintay marka abu nucaym oo kale hadduu isilaaho xadiid abu da-uud dayaalisi ka wariyo dariiqa muslim raac muslim iyo abu nucaym laba nin baa udhaxeeya wax ka yar uma dhaxayn karaan laba u dhaxeeya waayo afar boqol iyo soddoniyihii baa dhimashadii abu nucaym ahayd mucamar ha ado dee aada u cimri dheer haba ahaado laba nin baa udhaxeeya marka maxay noqonaysaa hadduu doonayo can dariiqi muslim abu da-uud dayaalisi inuu wax kaba wariyo labadii isagiiyo muslim udhaxeeyey iyo muslim oo sanadkii kusoo biirayo saddexa iyo sheekhii muslim afar ayay noqon markaasu abu daauud dayaalisi gaadhaya laakiin hadduu uu kaba wariyo nin yunus ibnu xabiib la ydhaayo abu daauud dayaalisi asxaabtiisa dariiqiisa uu kaba wariyo laba nin buu ku gaadhaya abu daauud dayaalisi kana afar buu ku gaadhaya halkana dariiq waa dariiq marka mucamarin ay ku jiraan laba nin buu ku gaadhaya marka muxuu samaynayaa xadiidkii muslim uu warinayo dariiqa uu kuba warinayey ee kitaabkiisii intuu ku wariyo isaguma marayo muslim oo hadduu dee muslimun marayo kitaabka laftiisunbuu warin la laftiguna isma bedeleen sheekhyo kaluu kaba warinaya saa daraaddeed bay alfaadu kolkol inay isbedelaysahay oo xadiidka laftigiisa waaba isbedelaya ziyaaduu yeelanaya nuqsaan buu yeelanaya markaasoo dhexda uu kagaba soo dhacaya misaal ahaan xalay dee xadiisii kallay muqadimada oo kale xadiistiisa ugu horeeya oo xadiis cali bn abi aalib oo man kadaba calaya xadiiskiisii alfaadihii uu lahaa laa takdibu calaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa inahu man kadaba calaya mutacabidan falyataba maqcadahu min annaar oo muslim un markaas saxiixiisa kuba sugan calina warinayey bal isagu wuxuu uba wariyey abubakr bn abi shayba can markaa maxamed ibn jacfar waa gundar can shucba oo shucba ayuu kaba warinayo labadaa dariiq buu ugu tegey xadiidkaa naftiisii isagu isagoo nin kaloo markaa kaba wariyey ninkaa labaadna yunus ibnu xabiib kaba warinayey ninkaa yunus ibn xabibna abu daauud dayaalisi kaba warinayey ayuu abu daauud baa shucbo kaba wariyo bal adigu shucbo iyo abu nucaym saddex baa udhaxaysa hadduu muslim dariiqiisa marana shan bay noqolay labada isagiyo muslim udhaxeeya iyo muslim iyo sheekhiisii abubakr ibn abi shaybe iyo jacfar ama maxamed ibnu jacfar gundar markaasuu shucbo gaadhi lah hadiyo goor bal taas bay soo ujeedadu waa kitaabkan waa kitaabkii un xadiisyadii laakiin kol haddii sheekhiyo kale laga warinaya alfaadii sheekhyadooday ku warinayaan oo isbedel ba halkaa imanaya xadiidka asalkiisu laakiin waa xadiidkii asalkaa dariiqiisiisa ma maraya dariiq kaluu maraya hadhowna muxuu ku dadaalayaa inuu ama sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii kaga soo dhaco welibana dadkay ku dadaalayaan waxa weeye dariiqaa labaad waa inuu ka tiro yar yahay een muslim marayn ama bukhaari marayn dariiqii iyaga marlaa ka yaryahay bal mawduuca mustakhrajaadka taa wey faaidana wuu inoo sheegayaa ashharu mustakhrajaati cala saxiixayn musanafaadkii bal loo dejiyey ama mustakhrajaadkii cala saxiixayn kuwii ugu shuhro badnaa المستخرج لأبي بكر بن الإسماعيلي على البخاري المستخرج لأبي عوانة الإستيراني على مسلم المستخرج لأبي نعيم الأسبهاني على كل منهما مركا كمسلم لبدا المسلمة دبهرته ومدبعيسين لكن كوا هراء بك إن أما ورمهي كأوسوق بخاري أولا يا أبو نعيم ورمهي هرتا لبدا كلاعين بنوغه وهل في التزامية الثلاثمين أصحاب المستخرجات أصحاب المستخرجات كريم فيها كتبتooda مستkرجaaتka موافقة صحيiحayn أxاadiiثii صحيiحayn weeye laakiin miyay islaasimiyeen inay xagga lafdiga bal lafdiga sanadkii kuma waafaqsana inta hore way ku kala duwan yahin lakiin xagga dambe way iskaga soo dhacayaan laakiin alfaadii صaxiixa uu lahaa inay ilaaliyaan oy iyaga waafaqaan taa miyay islaasimiyeen muxuu ihi lam yltasim ismay laasimin muصنifuhaa raggii dejiye مستkرaجaaتku muwaafaqatahuma bukhaariiyo muslimiina waafaqaan fi lalfaadi alfaadda kuwa waafaqaan liannahum iyagu inamaa yarwowna waxay warin yarwuuna waxay warinayaan alalfaada alfaadii allatii alfaadaasoo wasalatum soo gaadhay min dariiqi shuyuukhim sheekhyadooda xaggeed kaba soo gaadhay min dariiqi muslim waa kan ka baydhay sheekhyo kalea laga warinaya markaa laftigii sheekhaasi xadiidka uu ku wariyey xadiidkii muslimba haba aada ama bukhaariya ayay warinayaanba lidaalika sidaa daraaddeed faqad xasala waxaa xasilay fiiha mustakhrajaadka dhexdeeda tafaawutun kala tagsani qaliilun yar fii bacdi alfaad oo alfaadda qaarkood iyagoo bukhaari iyo muslim kaga duwan oo lafdigoodii lafdi aan ahayn baa xadiidka dhacay uu kuba wariyey ayaa dhacdo dee waataan arkayna xataa xadiisa caadiga iyadoo bukhaari iyo muslim ay wariyaan hadday doonaan laba lafdi ay kala leeyihiin waa saas oo kale alfaadii sheekhyadooday warinayaano markaa lafdi aan kii ahayn macniha iskuma mid ahaayeen ayaa awqaadii qaarkeed kuba warinaya wakadalika saasoo kale waxaa buu leeyahay ma akhrajahu waxay soo saareen almu'alifuuna oo ujeedadu aanay alfaadoodii ilaalin inay ku waafaqaan ama aanay islaasimin waxay soo saareen almu'alifuuna mu'alifiintii alqudaama hore waa raggii hore culimada fii tasaaniifihim tasaaniiftoodii almustaqilati goonida ahayd ee sanadka lahayd ay ku soo saareen kalbayhaqiyi bayhaqi sunantiisoo kale asaaniidiisii wax ku wariya walbaqawiyi baqawi kitaabkiisa sharxu sunna iyo washirhimaa wixii iyaga lamidkaa dadkii shabahayey sadaxaw iyo ragga qaa'iliina iyagoo ku qowlaya rawaahu lbukhaariyu aw rawaahu muslimun iyagoo weliba hadalkaa raacinaya faqad waqaca waxaa dhacay fii bacdihi kaa iyagu sidaa lahaayeen rawaahu lbukhaariyu ama rawaahu muslim badhkii waxaa dhacay tafaawutun kala tagsanin fi lmacnaa macnaa ay ku kala duwan yihiinba wa fi lalfaad iyo alfaad fa muraadum ujeedadoodu min qowlihim hadalkooda ay ugaba jeedaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun ay yidhaaheen annahumaa rawaya aslahu inay asalkiisii wariyeen waa arrin muhim oo ay tahy in loo baraarugo taas oo masalan wuxuu leeyahay bal ima ka soo qaado bayhaqi oo kale oo aada u mashhuura kutubtiisuna ay aada u nafci badan tahay oo kutubta dee khaasatan sunantiisa weyn oo kale axaadiis buu warinaya sanadkiisu ku warinaya markaasaabuu odhanaya bukhaari iyo muslim baa wariyey baqawi kitaabkiisa isna aada u qayimkee sharxu sunna la ydhaaho xadiidka intuu sanadkiisii ku wariyey ayuu akhrajahu muxamed ama akhrajahu muslim buu odhanaya muxamedna bukhaari buu ujeedaa markaa ujeedo sanadkoodina way ku wariyeen dariiqii sheekhyadooday kaba wariyeen marka maxaa dhacaysa kolkol alfaadii bukhaari alfaada aan ahaynin ay xadiidka kuga sugantay kolkol macno ay u dhexeeyaan farqiba marka waxay ujeedadoodu tahay xadiidkan asalkiisu bukhaari iyo muslim buu ku wari ku sugan yahay ee maaha lafdigan baa bukhaari iyo muslim sidaa daraaddeed haddaad xadiid ka naqlinayso sharxu sunna oo uu yihi bukhaari iyo muslim baa wariyey maaha inaad tidhaaho adigu suu inoo sheegi doono bukhaariyo muslim baa wariyaa saa u naqlisa inaad kusoo hubsato mooye waayo waxa dhici kartaba lafdigan inaan lafdigii ahayn sheekha ujeedadiisuna waxay xadiidka asalkiisa halkaasuu ku sugan yahay maaha lafdigan baa ku sugantaa ujeedadiisu may ahayn bal markaa intan yaraaraaciy hal yajuusu miyuu banaaye an nanqula inaan naqlino minha waa kutubtan ama mustakhrajaadkaa ama kuwan dee raggaa mustaqiliinta ay leeyihin sida bayhaq kutubta mustaqilka ee bayhaqi iyo baqawi iyo ragga lamidka ay leeyihin inay sanadkooda wax kuba wariyeen cibaaradaasna ay raaciyeen xadiisan xadiis inaan ka naqlino oo wanaczuho xadiiska intan iyaga ka naqlinay aan u tiirino ilayhim intan xadiis adaan kitaabkii bukhaariba uma adlaamin sharxu sunnaad ka soo qoratay markaasaa tihi bukhaari iyo muslim baa wariyaya tilaa tilaa miyay bannaan tahay wuxuu hi binaan calaa maa taqadama inagoo ku binaynayna hadalkaa hore oo inaanay lafdigii islaasimin ayna alfaada ilaaliyaan falaa yajuusu uma banaana lishaksin shaksi an yanqula inuu ka naqliyo min almustakhrajaati kutubta mustakhrajaat cala saxiixayn aw ilkutub ilmadkuurati ama kutubtan kale sida beehaq iyo baqow iyo kutubtooda ay sanadkooda kuba wariyeen almadkuurati la sheegay anifa dhowaan imaka aan sheegnay xadiisan xadiis inuu ka naqliyo wayaquula uu idhaaho rawaahu lbukhaariyu aw muslimun ilaa biaxadi amrayn laba xaalo midun baad adigu taasi kugu banaanaanaysaa an yuqaabila alxadiida xadiidkii inuu qaabiliyo biriwaayatiima riwaayadoodii ujeedada xadiidkii aad sharxu sunnaba aad ka qoratay ee uu yihi rawaahu lbukhaariyu inaad dib ugu noqoto bukhaariyo aad isu eegtood isbaaldhigto ood aragto wax farqiyo u dhexeeya inaanu jirin taa waad odhan kartaa markaa bukhaari baa wariyo waad odhan kartaa aw yaquula amase inuu idhaaho saaxibu lmustakhraji ninkii mustakhrajka lahaa aw ilmusanifu amase musanifkan sida baqawi iyo bayhaqi iyo akhrajaahu bilafdi lafdigaasay ku soo saareen markaa lafdigu idhaah waayo awqaada qaarkeed bay dhacdaa raggaa mustakhrajaadka ay kuba dhacdaa xadiidkii inay dariiq kala waayaan inay bukhaari maraan ama muslim mooyaane inay cid kaleba waayaan oo xadiis dariiqiisu fardiyo inay halkaa maraan mooye in badan baa xaafid kitaabkiisa aad ku arki doon fatxulbaari daaqa calaa abu nucaym ama cala ismaaciiliyi makhrajo fa akhrajahu min dariiqi lbukhaariyi makrajkiisa waa sanadkiisii ku ciriiriyamay abu nucaym iyo iyagoo xufaad aha ayay waayeen sanad kaleba marka waxay ku qasbanaadeen inay dariiqii muslim ama dariiqii bukhaari maraan markaasoo kale laftigii bay soo noqonayaan n waa laftigii kitaabka oo markay sanad kale waayaan haddii bal markaa idhahan laftigan ay ku soo saareen ama sidaasoo kale dariiqoodii ay tahay de waa caadi waayo may bedelin laakiin marka ay sheekyo kale ka waranayaan ay dhexdan kaga soo dhacayaan ujeedadoodu xadiidkan asalkiisuna bukhaari waa ku sugan yah weeye ee laftigana ku sugan marka labada arrimood haddaad la timaado mid ahaan waad odhan karta haddii kale xadiidka adiga kasoo naqlisay ma odhan kartid bukhaari baa wariyey waayo waxaa dhici karta macnuu inuu wax u dhexeeyo in laftiga ay wax u dhexeeyaan wallahu subxana watacaala aclam lmustakhrajati calى الصaxiixayn bal kutubtan mustakhrajaadka lagu magacaabee gaar ahaan bukhaari iyo muslim axaadiistoodii dib ay rag ka dambeeyey ay ugu soo saareen ay ugu wariyeen faa'iidooyinka ay leedahay mustakhrajka mowduuciisa horaan usoo aragnay oon usoo tacriifinay ama uu inoogu soo tacriifiyey bal midhadhna waa inooga sheegay dee intan way ka badan yihiin aada u koobnaa oo xaggaa bal marka la eego kutubta mustakhrajaadka kuwooda ugu mashhuursana waxaanan soo ogaanay qolooyinkan iyagu kutubta mustakhrajaadka la yidhaa leh inaanay islaasimin lafdigii bukhaari ama muslim ama kolba kitaabkan ay dee kitaabkan ay u dejiyeen axaadiistiisii dib inay ugu soo saaraan lafdigii uu lahaa inay waxa weeyaan ilaaliyaan ay soo naqliyaan ee alfaaddii sheekhyadoodan ayuunbay iyagu soo naqlinayeen oo sidaa daraaddeed tafaawut baa dhacaya awqaada qaarkeed xagga macnaa ama lafdiga adigu lafdigiiyo macnaaba ama lafdiga kuba dhacaya marka taasna waxaa kaba ratimay sidan soo markaa uu inoo soo sheegay ruuxii kitaab mustakhraja xadiis ka soo naqliyey inaanu lahayn inuu yidhaah xadiiskani bukhaari iyo muslim ama bukhaari baa wariye ama muslim baa wariye kolba kitaabkii dee mustakhrajka u ahaa kitaabkani isagoo ama sheekhii mustakhrajka lahaa yidhaah lafdigani waa kii dee asalka ninkii lahaa ama kitaabkan kale ee asalka ninkii lahaa weeye uu yidhaah mooyaane ama se uu isagu isku eego labadii lafti u arko wax farqiga u dhexeeya aanu jirin waayo ismay laasimin alfaada taasna inay kula mid yihiin maa soo maray raggan iyaguna kutubtan gaarka ah leh ee kutubtaa gaarka asaaniidoodana ku wariya axaadiista ee ay dhacaysana inay xadiidkii iyagoo sanadkoodii ku wariyoon bukhaari iyo muslim iyo sanadkoodii aan marin haddana ay dhahaan bukhaari baa wariye ama muslim baa wariye ujeedadoodu ay tahay xadiidkan asalkiisu kitaabku ku sugan yahay oo taasna dee waxaa meeshii kuwaas kaba mile bayhaqi kutubtiisa oo kale sharxu sunne imaamkanle baqawi oo kale umuurahaasaan soo wada maray marka halkanna wuxuu inoogu sheegayaa kol haddii kitaabkii horeba aan haysanno bukhaari ama muslim kitaabkan labaad ee axaadiistiisii un dib loogu qoraya ina waa axaadiistii bukhaari iyo muslim lahaunbaa kitaab kale lagu xadilay oo lagu qoray asaaniid kale ha laba ahaatee maxaa faa'iidadiisu ay tahay ina xadiisku waa xadiidkii hore uun xadiis cusub maaha maxay faa'iidadaba mustakhrajaadku ay tahy tii baa adigu uu sheekhu inoo sheegayaa baa wuxu uhi fawaa'id almustakhrajaati cala asaxiixayn lilmustakhrajaati kutubta mustakhrajaadka waxaa u sugnaaday cala asaxiixayni saxiixayn korkood axaadiistoodii dib looguba soo saaray fawaa'idu fawaa'id kasiiratun badan oo tuqaaribu alcasharata toban ku dhow faa'iidooyin badan oo toban ku dhow ayaa waxa weeye kutubta mustakhrajaadka ay leedahay fawaa'idaasoo dakaraha uu sheegay asuyuudiyu fii tadriibi waa tobanka ama tobankaa waxa ku dhow suyuudi baa wuxuu ku sheegay kitaabkiisan tadriibu raawi kollay isagoo asal uma lahayn xaafid ibnu xajar baa tatabucaa lahaa waayo kutubtii hore sadee muqadimada ibnu salaax iyo alfiyada ciraaqi oo nadmigeed ahayd iyo in aada uga yar intan baa kuba sugnayd xaafid ibnu xajar baa kitaabkiisa nukatka la yidhaahaa uu ku leeyahay ibnu salaax markaa muqadimadiisa ama culuum alxadiis bal dee markaasoo walow aanu kitaabkaa ku koobnayna kitaabka sheekhiise taqiid walidaaxna uu bal markaa isagana dee meelo badan uu leeyahay uu kuba qabto o nukat labadaba u wada yahay ayuu kuwan kuba sheegay waxaad dhici kartana waqtigaa kitaabka makhduud baaba ah oo meelahan sheekhani qorayaan bal markaas suudina kitaabkiisan tadriib buu kusoo naqliyaa haddaba fawaa'id tobaneeye ah ayay leedahay laakiin bal inunbuu inooga soo qaadayaa weyle ka ahamaha waxaa xaggaaga ah ood qaadataa dee aad markaas wixii ugu ahamsanaa baan halkan kuba sheegaya faa-ida tobankaa ama tobanka ku dhow kow culuwul isnaadi isnaad sarrayntii qasadkooda ugu horeeyaana kan buu ahaa qolooyinkan asxaabulmustakhrajaat tan bay ahayd oo maqsuudkooda weyne horta kan weeye tan isnaad sarraynti u imanayso oo ujeeddadu horeynuu soo marnay cali iyo naasil bayqunyana waan ku soo aragnay sharxu nuqbana waan ku soo aragnay kitaabkana waa dambeeyay laakiin waa qeybaha dambe kitaabka ayay haddii alaydhaha taasi kuba imanaysa n waxa weeye bal markaas sanadkan kutubtan mustakhrajaadka ah xadiidkii lagu warinayo ayaa ka tiro yar oo ka caadisan sanadkii bal bukhaari iyo muslim marayay ee iyaga dariiqooda xadiidkii lagaga warinayay si uga caalisanya inay isaga inoo sheegayo de kolley caalinimaduna waa shay iyaga agtooda ay aada u xiisayn jireen aadnay ugu ihtimaami jireen oo dee kana fadilan sanadka naasilka ah ee tiradiisu ay badan tahay umuuraan hore usoo marray daraaddeed bal markaa maxay si uga caalisan yahaynayna waa xadiidkii kitaabkii bukhaari ama muslim kuba sugnaaye lianna musanifa almustakhraji kan mustakhrajka ah waa kitaabkan mustakhrajkaa ninkii dejiyey ama alifay low rawaa hadduu wariyo xadiidan xadiisuu wariyo min dariiqi albukhaariyi bukhaari dariiqiisa uu kuba wariyo masalan waa misaal ahaan muslimna waa laba mid ah kutubtii kale mustakhrajaad lahaydna waa qaradkani ay marka horeba u qastayeen oo asala kaniye lawaqaca waa dhici lahaa anzala isagoo ka tiro badan oo ka hooseeya min adariiqi dariiqii aladii dariiqaas oo rawaahu musanifkan mustakhrajku uu ku wariyey bihi xadiiska fi lmustakhraji kitaabkan mustakhrajka ah bal insha allahu tacaala kolley maanta maahay berito waxaan yar la iman doona waraaqo dee idinka yar kale fotocobiaysan doon hawlan waan idin yar diri doonaa tan ku tacalluqsan laakiin kol haddaan kutub mustakhraj aynaan haysan anaa mustakhrajka abu nucaym baan amhilo ka soo qori doonaa maca sanadkeed idinkuna muslim bay idinku eegi doontaan si bal arrimahan waxa ka jira iyo si ay tahay ay noogu yar noqoto tadbiiq ama loo arko waayo waa amhilo iminka engegan oo kitaabkii kalena maydaan aragoo ruuxa tasawurkiisaa kuba adag anahaatanna waxay tahay waa qarad asiilaan leenahay agtooda oo waata marka hore ay uga qastaan waxyaalaha kale oo carad ama iska yimaado uun dee markaa waa marxalo labaad ama qasad labaad laakiin qasadka koowaad kan weeye balmisaal ahaan haddaan soo qaadna abu nucaym oo kale waa nin bukhaari iyo muslimba ka dambeeyey laba mustakhrajna waa ku leeye laakiin kan imaka madbuuci waa mustakhrajkiisii muslim oo kuba lahaa xadiiskan bukhaari buu kitaabk mee muslim buu kitaabkiisii dib ugu qoray xadiis xadiis buu usoo qoraya oo xadiiskii si tartiibtii kitaabka isagoo kuba socda saa muslim sanad ugu warinayo xadiidkiisna sanadkiisii ugu warinaya waana kaba dambeeyey marka caalinimadu kolley kitaabka muslim naftiisa maaha laakiin waa dariiqan labaad ee imika uu kuba warinaye markaa laba xaalaa u furan imika masalan xadiis hadduu warinayo uu markaa muslim cabdirasaaqba ka wariye misaal ahaan cabdirasaaqna muslim lama kulmin ee ninbaa u dhaxeeya oo isagiyo bukhaariba ninbaa u dhexeeyo labadoodu bukhaari baa hagaagu soo yargaadhay inuu usoo baxo xaggiisa waa doonay ee laakiin waxa soo gaadhay isagoo aan weli sooba dhowaan inuu dhintay waloola suurtagal ahayd markaa inaanu dhiman ba adigu inuu dhintay oo markaas saa daraaddeed ayaan usoo gaadhin dee bukhaarina hor iyo toban jirkiisiibuu kusoo gaadhi kari lahaa iyadoo aada loogu soo rixlaynaya markaa cabdirasaaq haddaba bal matalan hadduu xadiis bukhaari iyo muslim ayaama cabdirasaaq ka wariyeen isidhaaha iyagii ka wari dariiqii bukhaari maroo kitaabkan imika bukhaari dariiqiisii mar isaga iyo bukhaari iyo muslimba laba nin baa u dhexeeya abu nucaym nin keliya uma dhexeeya laba u dhexeeya oo sheekhiisa iyo sheekha sheekhiisa kaa sheekhiisa u sheekha ayaa bukhaari asxaabtiisii noqonaya labadaasaa u dhexeeya bukhaari ama muslimna sanadkii uu ku biiraya saddex bay noqon marka uu ku biiro haddana sheekhii bukhaari ama sheekhii muslimna nin afraad buu noqon cabdirasaaq markaa wuxuu kusoo gaadhayaa ruuxa afraad waa markuu dariiqa maro bukhaari ama muslim laakiin hadduu iskaga baydho dariiqoodii waana mawduuca mustakhrajka dariiqooda uu ka baydhaya dhexdu iyaga kaga soo dhacaya ugu horeyn ama sheekhi bukhaari ama muslim ama inta ka dambayso xadiiskii kaga soo dhacaya hadduu iskagaba baydho oo waxa weeyaan dabaraani dariiqiisa uu kuba wariyo dabaraanina nin dabari la idhaha buu kaba wariyo asxaabtii aada u yaryarayd ee cabdirazaaqa isaga iyo cabdirazaaq laba nin baa u dhaxaynaya hadduu dariiqa waayo dabaraanina nin boqol jira buu ahaa boqol gaadhay bal waxa weeyaan dabarino saasoo dabarina isaguna nin intuu mucamar ahaa isagoo aada u yarnaa wax ka wariyey buu ahaa kutubtiisa waxa u dhaxaynaya abu nucaym iyo cabdirazaaq laba nin ayaa u dhaxaynaya xadiidkii bal markaa markaan eegnu mustakhrajkiisii kaga soo saaro dariiqa dabaraani maraya bukhaari iyo muslimna uu ay iskaga soo dhacaan cabdirazaaq xadiidka laba sanad buu yeeshay sanadu waa kan bukhaari ama muslim maraya cabdirazaaq halkaa ku gaadhaya sanada waa kan kaba wareegay iyagee sheekh cabdirazaaq ay ku kulmeen labadii sanad markaanu isu eegno sanadkii bukhaari ama muslim marayay afar buu cabdirazaaq ku gaadhay waa sanad naasira kan kalena muxuu ku gaadhay laba ayuu ku gaadhay oo laba ayuu ku gaadhay cabdirazaaq marayay dee waa sanadkan markaa isaguna waa ta ugu horeeyey markaa ay ku dadaalaan oo dee sanadkooday ku warinayaane markaa sanadkii isagu aan marin muslim ama aan bukhaari marin ayaa xaggii tiradii ka yar sanadkii muslim ama bukhaari marayay dee tiradan yarna waa tan caalinimadu ay ka imanayso tirada badanna waa tan naasilnimadu ay kaba imanayso markaa taasi waa faa'iida oo sanadkiibaa caalinima halkaa ay ugaba imanaysaa taasiba waa balmasuura mithaal waa mid faa'iido itniin waa mid labaad faa'iido labaad aziyaadatu ziyaado fii qadri saxiixi xadiidkii saxiixa qadarkiisii biiro ku soo korodho oo iyo ziyaado ku timaada say ugu imanaysaana waatana waa limaa yaqacu waxa dhacaya min alfaadin alfaada zaa'idatin zaa'ida ah oo markii hore aan kitaabkii hore ku sugnayn iyo wa tatimaatin tatimooyin fii bacdi alaxaadiidi axaadiida bacdigood ayaa dhici faa'iido kaloo muhiima iyadna meeshuu inoogu sheegayoo waxa inoo soo kordhaya oo kutubtii mustakhrajaadku ay inoo soo kordhisay bal maalan axaadiis inta badan mustaqila abucawaano iyobaa kolkol axaadiis mustaqila la yimaada kitaabkiisuna maanta isaguna mustakhrajka walow dee ziyaadaad buu isagu leeyahay axaadiis iska madax banaan buu leeyahay oo dee waxa weeyaan isagana kitaabkiisu waa madbuuc abucawaane bal maalan laakiin aan eegno kuwa iyagu asalkii kuba gaabsanayeen saxiixii qadarkiisii baa kordhaya sabuu kordhayaa masalan xadiid muslim wariyey ayaa waxa mustakhrajkii kitaabkii ahaabaa xadiidkii dee saaxibulmustakhraj uu kuba warinayaayo laakiin dee sanadkii muslim ahay waa sanadkii sheekhyo kale sheekhyadii kale maxaa iyagu dariiqa xadiidkan ay kuba wariyeen ziyaadaad bay alfaadii yeelanayaan aanay lahaynba muslim aan kuba sugnayn xadiidkii isagoo muslim ahaa wax kooban ayuu tatmo yeelanayaa sii dhammaynaysa xadiidkii dee xadiidkiina kol haddii dariiqoodii laga warinayo welibana ay raggan u dhaxeeya mustakhrijka iyo ilaa sheekhan markaa ay ku kulmayaan musanifka asalka laga gaadhayaana raggaasi rag siqaada hadday inoo noqdaan oo dee lagu kalsoon yahay oo siqaada ay noqdaan oo dacfi aan usoo gelin oo cilo halkaa uu ka nabad galo maxaa inoo soo meeshii timi xadiidkii saxiixa ahaa ziyaado uu leeyaho iyadna saxiixa ina isnaadkiisiibaa lagu warinaya inay meesha timaado masaa'il haddaan soo qaato kolley bal imika imaam nawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaah baabu tawakuli waalyaqiin oo riyaadka bilowyadiisa xadiis buu ku wariyey waa xadiidkii rasuulkii ilaahay markuu gaswatu daati riqaac ka soo laabmay iyagoo geed uu keligii hadhsanayo asxaabtii kalena ay dhir kuba baaheen nin mushrikiintii ka mid ahaa rasuulkii ilaahay oo seexday seeftiisna ay geedka suran tahay intuu u yimi seeftii uu galka kala baxay ee uu ku yidhi yaa maxamedu man yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya rasuulku xadiidkaa waxaa kuba sugnaa wuxuu usoo qaateen waa taa dee waa yaqiintii weyneed iyo tawakulkii iyo shajaacadii rasuulkaee taa kaba dhalatae inuu rasuulku yihi allah intaas waa intii saxiixa bukhaariyu kaba soo naqlinaya ama lafdigiisu labada saxiixba uu kuba sugnaa maxaa uu halkaa riyaadka haddaa u laabantaa kuba sugan wazaada abubakrin اlismaaciiliyu abubakrin اlismaaciili waa imaam xaafid ahaa faqiihna ahaa fuqahadii shaaficiyada waqtigiisii raggii ugu mudnaa ama dee madaxdoodii ugu sarreysay noqonaya xaggii cilmi ahaan iyo imaamnimo oo isaguna qarnigii afraad raggiisii ahaa oo kitaabkiisana bukhaari buu mustakhraj u dejiyey oo kitaabkiisa kuba xidan oo dee dhowr mujalada in la madbaceeyo warmahayo malaynamaayo adigu bal horta warmahayo walo dee had iyo goor maalin kasta dabaacad ayaa kutubtii la madbaceeya taas inaguna waxaa dhici karta bacda khamsa sanawaat wixii jira inaan ogaano markaa taa warmahayeen marka maxaa bukhaari waa cibaaradii tiri aad ugu laabmi kartaan ayaa muxuu ka soo naqliyey inuu markii deeto uu saa yidhi haddii saxiixii ay kuba sugnayd allah fa fasaqada sayfu min yadi waa cibaaradii ilaa uu taam yeelay seeftii baa gacantiisii ka dhacday rasuulkii ilaahay baa qaaday markaas buu ku yidhi man yamnacuk markaasuu ninkii yidhi kun khayra aakhir rasuulkaa yidhi atashadu dee anii rasuulu llahi omaytasu yidhi may eh waxaan kugula ballamayaa allah uqaatilak wa anlaa akuna maca qowmi yuqaatiluunaka adigu ama inaan kula dagaalamin dad kula dagaalamayana aan soo raacino markaasaa rasuulku iska sii daayo uu dadkiisii ku yidhi ji'tukum min cindi khayr innaas intan wuxuu ka soo naqliyay abubakr alismaaciili waana kitaab mustakhraj oo bukhaari saxiixiisa mustakhraj ku ah waana in baltatimo xadiidku lahaa ama dee riwaayo kaleba lagu tirin kara laakiin kitaabkii mustakhrajka sanadkii kitaabkaa lagu warinayey uu leeya oo kale tan weeye tuu wadaayo marka maxaa dhacaysa kutubta mustakhrajaadka tatimaad baa awqaada awqaada qaarkeed xadiidku intii unbuu noqonayaa in badan waa taas laakiin maxaa dhacaysa kolkol alfaado aan harkii hore kuba sugnayn tatimaad xadiidku leeyahay oon kii hore kuba sugnayn in kitaabkii mustakhrajka marka maxaa inoo soo kordhayeen dariiqoodii baa lagu wariyay waa sanadkii saxiixa ayay tani kuba sugan tahay haddii cillo kale intan u dhaxaysa mustakhrajka iyo ilaa sheekhay kuba kulmayaan dadkaasna ay siqaad inoo noqdaan oo cillow kaba nabad galo qadarkii saxiixa inoo kordhaya taasna waa faa'iido kale waa faa'iido muhiima taasna alquwatu bikahrati duruq faa'iida saddexaad quwo xadiidkii uu kaba kasbanayo uu xoogoobayo duruqdan tacaduday ku xoogoobayo bikahrati duruq duruq badnideed oo si ugu xoogoobo faa'iidatuha faa'iidada kahratu duruqna waxa weeye atarjiixu cinda almucaarada marka axaadiisi iskhilaaftay iskaba hor timaado la jamcin kari waayo naasiq iyo mansuuq baabkeedna aanay noqon ee loo baahdo in la kala raajax yeelo ee waxyaalaha lagu kala raajax yeelo waxaa ka mid ah duruqda ziyaadadoo xadiidkii sanad keliya lahaa haddaan xadiid laba iyo saddex sanadle ay meeshii iska hor yimaadaan aynu jamcin kari weyno aan tarjiixna u baahano kaa duruqda ziyaadada leh ayaa raajix rujxaanta yeelanaya ama la raajax yeelaya markaa tani waxa ay ka dhigan tahay masalan bukhaari iyo muslim baa xadiidkii ama midkoodii mustakhrajkan dee loo dejiyey axaadiistiisa ayaa xadiidkii sanad buu ku wariyey ninkii mustakhrajka lahaa ee dambe xadiidkii buu warinayaa sanadkoodii hore aan ahayn kay ku wariyeen mid aan ahayn oo xadiidkii lagu wariyuu soo kordhinaya oo kolkolbaa markay halkay iskaga soo dhacayeen xadiidkii ay sheegaan ay ku daayaan ayay asaaniid kale oo ziyaada ayay sheegayaanoo iyagii aan labadii kitaabna kuba sugnayn ama kolba kitaabkii mustakhrajka uu kani u ahaa xadiidkana leeyahay halkaa maxaa inoogaba soo baxaysa haddii xadiidkii bukhaari iyo muslim dariiq keliya uu halkaa inoogaba sugnaa durub kale markan u helo kuwo kale xadiidkii halkan ugaba imanayso kasratu duruq oo dee laakiin kasratu duruq faa'iidadeedu dee waa waxyaalaha waa murajaxaadkay ka mid tahay waxyaalaha wax lagu kala raajax yeelay kaba mid tahayo taasna waa faa'iido kale kolley faa'iidooyin dhowr oo kale oo waxyaalaha ugu ahamsan ay kaba mid tahay iyaduna xadiidkii bukhaari ama muslim sanadkoodii haddii ruux mubhamiba uu kuba sugnaa aan magaciisa la sheegin amase muhmalo ujeedadu inta magaciisii waa la sheegay wix dad kale ayaasayn dee sharxu nuqbo kusoo maray magacan laba wadaagsanayo wax lagaga soocay oo la raaciyay ma jirto sida maxamed oo kale ama axmed oo kale oo dee intaasoo maxamed iyo axmed ay jiraan ayaa waxaa dhacda kitaabkan mustakhrajkii inuu ama kii mubhamkaana magaciisii sheego ama kii muhmalkaana wixii dee dadka kale lagaga garanayay uu raaciyo kale taasna iyaduna waa faa'iido dee kuba sugan oo iyaduna faaido dhowr faa'iido kalena way jiraanoo kuwa uu ishaaray bal intan ayaan kuba gaabsanaynaa kutubta mustakhrajaadka bal faa'iidadoodaas aan kuba gaabsanaynaa bal matalan markaasna waa taa insha allahu tacaala walow ay deetan hadhow eegi doona ay tahay un safxa oo deynta badan idima wada gaadhisa idin kala fotokobaysan kole waqtigan toddobaadkana waan wada haysan karnaa si ruuxu muslim ugu laabmo tan dee idinka rabi doona hadha waxa weeye xadiidkii markan mustakhrajkan soo qoranaya idinku muslim eegteen oo sanadkoodii isu eegteen baa halkay ku kulmeen caalinimadan waxaa kaba jira inay dee labada markaa sanad ay kala caalisan yihiin oo kale talabaad waa kii aynu casharkii hore kusoo maray alfaada inaanay isilaasimin lafdigan uu soo dhigtay ma lafdigii muslimba mise waxbaba udhexeeyo farqiga ayaa u udhexeeya umuuro sidaasa si aan u yar eegno bal insha allah taa intaan kuba dhaafayna safxadna insha allahu tacaala beritaan insha allah idin yar dhiibi doono haddii ala idhahdo ay maanta ii suurta gasho tati ma yar inaan yar qoro waayo waan soo qoraya inaan soo garacayn ma huwa almaxkuumu bisixati mima huwa rawaahu shaykhaan ma huwa muxuu yahay almaxkuumu ka la xukumayo bisixatihi sixadiisa la xukumayo oo haddii aan markayn kitaabkii ku aragno inuu saxiix yahay aan inaan inooga baahnayn baadhid iyo taftiisha inuu saxiix yahay sidaa la xukumay ummadduna aqbal kula kulantay sidiisana aan uba qaadanaynaa oo mimaa kii kamida rawaahu ay wariyeen shaykhaani bukhaari iyo muslim masalan waxa ama ujeedadu ay tahay bukhaariya waa cunwaan imaka halkan ee bukhaariya muslim dee kutubtoodani axaadiis badan bay kulansadeen waxaa kitaabka ku sugan oo dhami makan sixadiisa la xukumaye waa saxiixee ummaduna aqbalka ay kula kulantee inagu sidiisaanu qaadanaynaa mise waxyaale laga soo reebayaa jirto aan xukumkan isagu aanu shablinahayn sixadiisa la xukumaya tiibuu su-aashan usoo dhigtay isagaana ka jawaabaya mar rabbina waxaynoo soo maray buu ihi ana albukhaariya wa musliman bukhaariya muslim lam yudkhila inaanay gelin fii saxiixayhimaa labadooda saxiix ilaa maa saxa dee horeynu usoo marray wax sug shardigooda kaa ahaa in wax sugan oo saxiixa mooye wax kale inaanay labada kitaab ku sheegin waxaa kaloo ina soo martay waa ana alummata wa mar rabbina waxayna soo maray ana alummata ummaddu talaqat inay la kulantay oo kitaabayhimaa labadooda kitaab bilqabuuli aqbal ay kula kulantay ay aqbaleen ummaddu labada kitaabba famaa hiya alaxaadiisu haddaba bal waaye taas waynu soo marray labada arrimood bee famaa hiya maxay tahi alaxaadiisu axaadiisa almaxkuumu la xukumayo bisixatiha sixadeeda ee taas ah wax saxiixa mooye wax kale aanay gelin ka shardigaas iyada ku sifowday maxay tahay walatii axaadiistaasoo talaqata ay la kulantay alummatu ummadu bilqabuuli ya tura macnaha dee maxaad u malayn maxay tahay taasi maxaad usoo raysanaysaa waljawaabu huwa jawaabtu waxa weeye anamaa rawayaahu waxay wariyeen bilisnaadi isnaad ay ku wariyeen almutasili xidhiidhay iyaga laga bilaabo ilaa dee sanadka dhammaadkiisii fahuwa almaxkuumu ka la xukumayo weeye bisixatihi sixadiisa ka la xukumayo uu saxiix yahay waana kaa ummaddu aqbalka ay kulaba kulantay wa amaa maa xudifa wixii la xadfay min mabda'i isnaadihi isnaadkiisa bilowgii raawin raawi laga xadfay aw akharu ama se raawi wax ka badan horena waan usoo sheegnay oo isnaadka bilowgiisna waa dhinacan imaka bukhaari iyo muslim iyo sheekhadooda ayaa isnaadka bilowgiisa la yidhaah aakhirka isnaadkuna waa daraftan saxaabigu uu kuba sugan yahay aakhirkii isnaadka haddaba waa xaggan hore isnaadka raawi laga gooyey ama raawi wax ka badan wa yusama almucallaqa ka caynkaasa ee ama bukhaari oo kale maalan sheekhiisii hadduu ka tago sheekha sheekhiisii uu sheego ama sheekha iyo sheekhiisiiba uu gooyo u dhexdii kaba bilaabo ama uu ilaa sanadkii socdo aakhirkii oo sida saxaabiisa xadiis uu dhigto waqaalat caaishatu kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani muslim isaga mawsuul buu xadiidkaasi kuba yahay caaisha unbuu ka soo reebay intii kale o dhan waa xadfay bal ama waxa weeyaan xataa saxaabigana hadduu xadfu yidhaha qaala rasuulullahi taas baa mucallaq ayaa lagu magacaabaayo sanadka bilowgiisiibaa xadaf ku dhacay walow ilaa akhirihi haba gaadho ama ruuxun haba noqdo ama laba ama saddex waxa kaba dhacay kacaynkaasa mucallaq baa la yidhaah wa huwa kaasi weli amaade jawaabteedii inoomay dhicin wa huwa isagu mucallaqu fi lbukhaariyi kasiirun bukhaari dhexdiisa aada buu ugu badan yahay oo waa badan yahay laakinahu laakin fii taraajimi labwaabi abwaabta taraajimteeda waa halka tarjamooyinkii baabka tarjamadiisa oo tarjamadiibuu laba socdaa taraajimabwaab buu kuba sugnaaday iyo wa muqadimaatiha abwaabta hordhacyaaladeeda waa xaggeeda ugu horeeya intaanu axaadiisa bilaabin uu dee maqsuud ahaan uu soo aroorinayo ayuu mucalaqaadkaa horta sheegaa dabadeed buu axaadiistii kale sanadkoodu mawsuulka ahayd raaciya walaa yuujaadu lama helayo shay-un shay minhu mucallaqa ka mid ah fii sulbi labwaabi hadda weli amaadii imakeed intan shardaa inoo taalay wa yusamaa horteed calaamo yar baa la xariiqay sharday taa yidhaahaan shardadaa shardadii ku in markaa qaabilaysayna way dambaysaa marka intan u dhaxaysoo dhamme waa ictiraab hadalka suu isugu xidhnaa waxay ahayd wa amaa maa xudifa min mabda'i isnaadihi wixii isnaadkiisa bilowgiisa laga gooyo raawin raawi aw akharu ama wax ka badan fa xukmuhu kamaa yari intaa weeye xukumkiisu waa sidaa soo socoto amaada jawaabteedii halkan bay noqono wataa fadi halkaa ay ku sugan tahay intani waxa weeyaan waa yar idaax uu ku cadaynayo kaas sanadka bilowgiisa lagaba xadfayo horta wuxuu ihi mucalaq baa la yidhaahaa wahuwa fi lbukhaariyi kahiir bukhaarina waa ku badan yahay laakinahu fi taraajim abwaab se ha badnaadee abwaabta taraajimteeda tarjamada wuxuu ga wadaa waa cunwaankii iyo halkii baabka tarjamadiisii ayuu ku sugan yahay ujeedadu tarjamadan baabkaabu la socdaa xadiidka mucallaqa noqonaya iyo wa muqadimaatiha tarjamada ha kaba dambeeye laakiin abwaabta hordhacyadeed iyo bilowyadeeda intaanu axaadiistii baabka bilaabin ayuu mucalaqaadkaa soo arooriya walaa yuujadu lama helayo shay-un shay minhu mucallaqa kaba mida fii sulbil abwaabi abwaabta dhexdeeda axaadiistii dee maqsuudka ahayd marka uu wado baabka dhexdiisii xadiis mucallaqaynu ku soo arooriye lama helayo albatta go-naan buu leeyahy asal ahaanba kolley waa mahal iyada inuu hordhacyada iyo taraajimta uu ku suganyo u badanya waa tahay laakiin in la yidhaaho baab dhexdii oo iyadoo axaadiis mawsuuli kaba horeysay oo kuwa uu iskaba horeysiiyey mucallaqu halkaa maba gelayo taasi waa wax nadar kuba suganyaho waxay la tahay tatabuca kitaabka aada loo tatabucana waxtaa ka duwan waa la arkaya oo isagoo baab dhexdii ama xadiidka mawsuula oo musnada intuu horeysiiyey xadiidkaa dabadeed mid mucallaqa baabka dhexdiisa ku keenay taas iyada kitaabka wax laga helayo amtilan aanu helayno bal markaa walow dee sheekhu san imika uu leeyahay asal ahaan maba dhacayso kolley tan oo wax nadar ku sugan yahay intan cibaaradan dambe taasi waa bukhaari ama fi muslimin muslim falaysa fiihi kuma sugna min dalika ay min almucalaqaat mima xudifa mabdau isnaadi aw min mabda'i isnaadi kaa laga gooyo isnaadkiisa xaggiisa hore wax laga gooyo kama sugna mucalaqa laydhaah ilaa xadiisun xadiis waaxidun keliya uun mooye oo fii baabi tayamumi tayamumka baabkiisa ku sugan oo lam yasilu fii mowdicin aakhara meel kale aanu ku xidhino isagu wuxuu leeyahy muslim kuma badna wax markaa mucallaqa oon meel kale aanu ku xidhiidhin xadiid keliya oo tayamum kuba sugan ayaa waxa weeyaan jira ama meelo kale oo dee dhowr iyo tobano aimadu ay kutubtooda ama shuraaxdan muslim bilowyadooda ay kuba sheegaan kutubtan musalaxa kuwooda waasaca ay kuba soo naqliyaan imaam ibnu rashid rashiid alcadaarna uu kitaabkiisan algurar la yidhaahe madbuuca maanta uu kuba ururiyo uu kagaba hadlay la taxaqiijiya la dabciyey taasi waa intuu marka hore xadiidkii mawsuulkaa sheegu wa rawaahu fulaan oo mawsuul buu sheegay haddana wa rawaahu fulaan buu raaciyaa ilaa dhowr iyo toban kale ayaa la heli laakiin halka aanu meella kuba sheegin xadiidkaa keliya jira oo muslim markaasaa daraadeed naadir buu ku yo waa wax ku yar marka laysu wadageeyena waaba dee saddex iyo toban meelood ama afar iyo toban kama badna guud ahaanba haddaba guud ahaan haddaba isu wadageeyo kaa fa xukmuhu kaa xukumkiisu kama yeli waa siday noo soo socota ana mucallaqiba xukumkii inoo sheegaya kolleyna umuuro idaax u baahan way jiraan laakiin imaka halkan xadiis xaadiisa ama dee sanadkoodu ay wax ka dhacsan yihiin sidaa loo celinayo de mursalka iyo munqadaca iyo mucdalku ay kaba mid yihiin ayuu mabxaskiisa gaarkaa inoo keeni doonaa mucallaqa uu inoo keeni markaas baan insha allahu tacaala bal idaaxiisa aada aan arki doonaa imaka si halkan dee qaradku wuxuu ahaa arrintaa hore oo ah xadiidka bukhaari iyo muslim intay wariyeen sixadiisa la xukumaya waa ka sanadkiisu mutasil iyo hadduu mucallaq yahay taas iyada kuwa loo jeeda ma aha intaas weyn isagii laakiin haddana xukun marka dambe bay noo soo noqon doona waxuu ha ku yar kordhiye ayuu imika halkan inoo sheegayaayo wuxuu ihi famaa kii kaana ahaaday mucallaqa waa xukumkii famaa kii kaana ahaaday minhu min almucallaqi kaba mid a bisiiqati ljasm ama isaga famaa kii kaana ahaaday minhu xaal uu kaba mid yahay mucallaqa bisiiqati ljasmi siiqo go-an oo siiqo go-an uu xadiidkii ku soo naqliyey siiqatu ljasmi maxay tahay waa ka qaala qaala rasuulullaahi buu yihi ama qaala fulaan qaalat caaishatu kaana rasuullah yadkuru llaha fi calaa kulli axyaani wa amara amara dakara waa siiqadaa dee iyada la goynayo saasuu yidhi ama sheegay fahuwa kaasi xukmun xukum weeye kol hadduu saa u sheegu uslubkaa ku sheegay bisixatihi sixadiisa uu xukumayo can ilmudaafi ilayhi kolba ka loo tiirinayo ee isaga loo nisbeeyey inuu waxani ka sugnaaday xukum uu xukumay weeye